Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya ayaa sanooyinkan waxaa ka socda dhismaha wadooyinka waaweyn iyo kuwa dhex mara xaafadaha kuwaasoo muddo ahaa kuwo burbursan waxayna arrintaasi soo jiidatay dad badan maadaama wadooyinka ay muhiim u yihiin. Wadada dhex marta bartamaha magaalada Baydhabo ayaa wakhtigan ah mid uu ka jiro burbur xooggan dadka iyo gaadiidkuna ay dhibaato ku qabaan maristeeda inkastoo wadooyinka badi lasoo dhisay. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin ayaa ka warbixiyay dhismaha wadooyinka iyo halka ay marayaan.
hadda meel dhegan sad wadani dhegan oo cusub wado waxaa ka bilaabaas mursal sodonka ka bilaabaas mursal hamaraas bangiga surmaas toyn bangiga ka bilaabaas ilaa iyo shariif gaame ka degaan degaas toyn sodonka ka bilaabaas ilaa iyo suuqa xoolaha ka degaan degaas samafon maraas laamigu yaan guweys suuqa xoolaha ka degaan degaas sideed sodon may baaqda dhegyin way hayeysi dhismasho la hayeysi insha allah may bua marro may ba bilaaw doona may ka hige isla insha allah bilan bilan gudaashe la dhiji doona laami dheeraga magaalo dhex maro oo markaas main route lan kaso yaasu may ba la dhijiye oo lan dhiso may ba si casriye oo may bua lama doore oo lama lama wado isgarab socod may bua la ka dhise oo si oo bi mareenadiis iyo walaayta siilada may buwidad may bua yaa la ka dhise suuna may bua wado insha allah kuduun wadooyinka ka dal dhisahay may bua yaa la ku fida insha allah oo birada magaalada iyo quruxda magaalada iyo wadada may ba ku bedelo insha allah